إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobada insha allah duhurnimadan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa weerar ciidamada kenya ugala wareegay deegaan hoostaga mandheera oo ka mid a dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato hogaanka guud a xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa jeediyey kelimad muhiim ah taas oo looga hadlay khilaafka madaxda dowladda federaalka gudahooda ah iyo guddi xarakada shabaab ulmujaahidiin ay u magacowday abaaraha burcadka koonfur afrikaana ayaa mar kale waxa ay dishay ganacsada soomaali ah oo ku sugnaa gudaha waddankaas wilaayada islaamika ee hiiraan ayaa gurmud waxay gaarsiisay deegaano ka tirsan gobolka oo abaara ay saameeyeen mu'asasada alkataayib ayaa waxay baahisay xalqada labiyo tobnaad ee taxanaha boorri mu'miniinta oo lagu soo gudbiyey kelimada ujeediyey dagaalyahan muhaajir ah warka dibaddana ergeygii maraykanka ee geeska afrika ayaa iscasilay amaba shaqada ka tegey inta waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa weerar ciidamada kenya ugala wareegay deegaan hoostaga mandheera oo ka mid a dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato weerar ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ay ku ekeeyeen saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka karro oo mandheera hoostaga ayaa halkaa muddo ka socday aakhirkii ciidamada kenya ayaa cagaha wax ka dayey waxaana goobta la wareegay ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin faafaahin dheeriya kama aynaan helin haddii askarta kenya halkaa qaar uga dhintay amaba uga dhaawacmay waxaase xusud mudan in ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin aqalkii ay gubeen xarunta shirikadda safaricom ee isgaarsiinta ee kenya ay halkaa ku leedahay waa markii labaad ee ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ay halkaa weeraraan oo ay ciidamada kenya kala wareegaan hogaanka guuda xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa jeediyey kelimad muhiim ah oo uu kaga hadlayo khilaafka u dhexeeya madaxda dowladda federaalka ah iyo gudda xarakada u magacowday abaaraha dalka ka jira cabdifitaax maxamed qaasim ayaa ka warramaya sheekh cali maxamuud raagi sheekh cali dheere afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ah ayaa jeediyey kelimad xasaasi ah oo ka hadlaysa xaaladda guud ee dalka gaar ahaan abaaraha iyo khilaafka ka dhex taagan madaxda ugu sarraysa dowladda federaalka ugu horeyn waxa uu dulmar guud ku sameeyey noocyada uu ka kooban yahay duulaanada ay ciidamada shisheeye ku soo qaadeen geeyiga soomaaliya isagoo xusay inaysan jirin wax ay shisheeyuhu haatan u reebteen ummadda soomaaliyeed haddaan lala dagaalami lahaynna ay dhici lahayd inay addoonsadaan soomaalida oo dhan waxa uu xusay in dhankooda ay si dardar leh ku wadaan halganka lagula jiro soo duulayaasha xaalkuna marayo meel wanaagsan tusaalaha uu ka bixiyey waxaa ka mid a sida ay xilligan ciidamada shisheeye ee amisom la baxay ugu adag tahay inay isaga kala gooshaan waddooyinka sahaydana isgaarsiiyaan waxa uu sheegay in jihaadku uu bulaalay wilaayaadka islaamiga ahna ay ku naaloonayaan horumar ballaaran oo ay hormuud u tahay ku dhaqanka shareecada islaamka intaasi kadib sheekh cali dheere ayaa si xikmad leh u cabiray khilaafka baahsan ee haatan ka dhex jira madaxda dowladda federaalka ee fadhisa villa soomaaliya waxay soomaali oo dhan maanta indhaheeda ku arkaysaa sida ay saliibiyiintu isugu direen madaxda murtadiinta ee madaxtooyada fadhisa habdhaqankaasi wuxuu daaha ka fayday xumaanta uu leeyahay nidaamkooda ku dhisan dimuquraadiyada iyo liidnaanta shuruuc gaaleedka ay ku dhaqmaan bishii soo dhaafay waxaa sidoo kale magaalada boosaaso ku dagaalamay maleeshiyaadka maamulka riddada ah ee isku magacaabay puntland iyo kuwa ashaadala dirirka ah ee uu maraykanku carbistay dagaalkii bishii safar ee islasanadkan quraceel ku dhex maray mushrikiinta iyo murtadiinta kuwaasoo iyaguna ay gaaladu isku dirtay intaasi kadib waxa uu soomaalida u soo jeediyey inay ka digtoonaadaan maamulada shisheeyuhu dhiso ummadda muslimka ee soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay baraarugaan oo aysan ku dhicinin in hal god boqol goor laga qaniino maxaa yeelay waxaa mustaxiil ah inay faa'iido ka dhalato nidaam ay gaalo waddo qaala allahu tacaala inna allaha laa yuslixu camala almufsidiin allah ma hagaajiyo camalka mufsidiinta wax fasahaadinaya ugu dambayntii waxa uu ka hadlay xaaladda abaaraha ee dalka waxa uu tibaaxayey in roobabku ay aad ugu yaraayeen qaybo ka mid ah dalka halka qaybo kale ay ka de'een walow sidii hore aysan gaarsiisnayn marka laga hadlayo wilaayaadka islaamiga ahna ilaa xad waxa uu tilmaamay in dadku ay harajadayeen islamarkaana ay iscaawinayeen laakiin xilligan la galay wakhtigii jiilaalka lagana baqayo inay kororto saamaynta abaaraha haddaanu alle sidaa darteed waxa uu shaaciyey guddi loo saaray abaaraha oo uu magacaabay hoggaanka guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo laga duulayo xaaladda jirta ayaa waxaa hoggaanka mujaahidiinta ay magacaabeen lajno ama guddi loo xil saaray ugurmashada dadka iyo deegaannada ay abaaruhu saameeyeen lajnadaas oo ka kooban toddoba xubnood waxay isugu jiraan rag culimo ah odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiin kale waxaa lajnadaas ama guddigaas mas-uul u ah sheekh cabdulaahi macallin geedow waxaa xubno ka ah sheekh maxamed balli nabadoon cabdulaahi ansaari sheekh xasan yacquub iyo rag kale sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere oo soo qaadanaya nusuus badan ayaa wuxuu sheegay in abaaruhu ay sabab u yihiin macaasida iyo alle ka fogaanshaha dadka soomaaliyeed ayuu kula taliyey inay allaah u toobad keenaan wax walba oo allaah ceradiisa keenayana ay faraha kala baxaan waxa uu guud ahaan bulshada ugu baaqay inay la shaqeeyaan guddiga gurmadka abaaraha waxaan ummadda muslimka ah meel kastoo ay joogaan ugu baaqaynaa inay la shaqeeyaan guddigan gacanna ka geystaan howlaha khayriga ah ee lagu gurmanayo dadka walaalahooda ah ee ay abaartu saamaysay wilaayaadka islaamiga ahna waxaa la faray inay xooggooda isugu geeyaan sidii ay u tabantaabin lahaayeen dadka abaaruhu saameeyeen nebigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam ma waxaa la idinkugu gargaaraa oo la idinku quudiyaa kuwiina taagtag darar mooyaane daryeel u sameeya dadka xoolahooda kala yimid dhoolaka fogfog biyaha u dhaamiya gaadiidka ku qaada xanuunnada ka daaweeya dalka aad ka dhalatiyo dadka aad u dhalatiyo nin la yidhi danta u tali dibindaabyo ka ogow duca iyo xusuus iyo duug aad ka dhaxashide xilka daacad ugu hay hadullayna gaarsii meeshii daraaddeed u galeen dagaalkii diiftiya kulka lahaa dib u dhaca ka maare dadka isticmaala baraha bulshada ee aragtiyada ka dhiibtay kelimadda uu jeediyey afayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay si diiran u soo dhoweeyeen guddiga gurmadka abaaraha ee xilligan lagu dhawaaqay waxaana ay sheegeen in arrintaasi ay tahay mid wakhtigeeda ku soo hagaagtay boocodka afur afrikaana ayaa mar kale waxay dishay ganacsada soomaali ah oo ku sugnaa gudaha waddankaas sida warkan uu ku eegayo maxamed cali aadan burcad koonfur afrikaan ah ayaa mar kale dishay ganacsado soomaali ah oo ku sugnaa gudaha waddankaas saacado gudahood waxaa mar kale dalka koonfur afrika dib loogu geystay ganacsado soomaali ah kaasoo ay dileen kooxa hubaysan oo burcad koonfur afrikaan ah ruuxa la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray cismaan aadan axmed kaasoo ka mid ahaa ganacsatada soomaalida ah ee ku nool gudaha koonfur afrika sida ay wararku tibaaxayaan burcadda hubaysan ayaa waxay doonayeen inay dhac u geystaan goob ganacsi oo uu axmed ku lahaa degmada ehlanzeni oo gobolka mabulaanga ee dalka koonfur afrika qaar ka mida dadkii ku sugnaa halkaasoo dhacdada kadib isaga cararay goobta ayaa waxay sheegeen in burcadda hubaysan ay dilka kadib dhac u geysteen xarunta ganacsi ee uu lahaa cismaan aadan axmed dilkan ayaa kusoo aadaya saacado kadib markii kooxa hubaysan ay dil iyo dhaawac magaalada johannesburg ugu geysteen laba ruux oo soomaali ah ka gadaal markii ay ku weerareen xaruntooda ganacsi oo ku taalla magaaladaas wilaayadda islaamiga ee hiiraan ayaa gurmud waxa ay gaarsiisay deegaana ka tirsan gobolka oo abaaruhu ay saameeyeen maxamed ciise ayaa warkan inoo haya waxaa gurmud isugu jira biyo dhaamin iyo raashin qaybin qaybo ka mid ah gobolka hiiraan ka sameeyey wilaayada islaamiga hiiraan meelaha la gaarsiiyey gurmadkan ayaa waxaa ka mid ah deegaanada miraqowde harti garoore libille galkudhiil geelxer qolaale meero cadde warcusley iyo kuwo kale dadka raashinka loo qaybiyey oo ay abaartu saamaysay ayaa ka warbixiyey gurmadka ay wilaayada u fidisay cilmi maxamuud qanyare waxaan joogaa tuulada meyracaddo maanta waxaana soo booqday oo noo yimid waaligii gobolka hiiraan isaga iyo rag fara badan oo macnaha walaayada islaamka ka socdo deeq raashin ayay noo keeneen dhowr tuulana way u qaybiyeen annagana qudhayna waxayna soo gaarsiiyeen deeq raashina lix booyadood oo biye oo macnaha mataqaan lababa meel lagu shubay alxamdulilah ma haddaas ilaahay baa iskale walaayada islaamkana ma hadda u mahad celinayna khayr allaha siiyo walaalaha islaamka ah oo maaragtay muslimiinta oo xaragada al- al-shabaab ayaa noo imaatay oo ka mid yihiin een, waaliga gobolka hiiraan ninka la yidhaahdo guuleed ilaahay mahadda iskale raashin wanaagsan oo badanay noo keeneen gobollo badan oo dalka ka mid ah waxaa saameeyey abaaraha iyadoo dad iyo duunyaba ay saameyn ku yeelatay kadib markii la waayey roobabkii xilliga deerta muasasada alkataayib ayaa waxay bahisay xalqada labiyo tobnaad ee taxanaha boorri mu'miniinta taas oo lagu soo gudbiyey kelimada uu jeedinayo dagaalyahan muhaajir ah warkan mar kale waxaa inoo haya maxamed cali aadan
بسم الله الرحمن الرحيم
Mama mke ni tufuate njia kwenye Qur'ani Allah katufaradhia makao peponi shahadatu kiruzukiwa njema masikani pamoja na maambia
waa xalqada labiyo tobanaad ee taxanaha waxaridil mu'miniin ama boorri mu'miniinta oo ka mida taxanayaasha ay baahiso mu'asasada al-kataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalqadan ayaa waxaa ka soo muuqanaya salmaan oo ka mida muhaajiriinta kasoo tegay dhulalka gaalada soona aaday wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada islaamka salmaan ayaa jeediyey kelimad uu dadka muslimiinta ah ee ku sugan dhulalka gaalada ugu baaqayo inay kasoo hijroodaan halkaas soona aadaan dhulalka islaamka Ndugu zangu katika imani na wasieni niliwaacha Darkufru walaalahayga aan iimaanka ku walaalownayow waxaan idinkugu naseexaynayaa inaad kasoo tagtaan dhulka gaalada oo aad timaadaan dhulka jihaadka ee soomaaliya sannado badan dhulkan wuxuu caan ku ahaa noocyada kala duwan ee dhibaatada ay gaaladu ku haysay dadka halkan ku nool walaalahayga aan jeclahayow waxaan idinkula talinayaa inaad timaadaan soona hijrootaan si aan gacmaha isku qabsanno awooddeenna oo dhanna aan isugu geyno sidii aan ula dagaalami lahayn cadowga allaah iyo cadowgeenna ilaahay mahaddiis annagu waxaan gacmaha is-haysanaa oon safka kula jirnaa ansaarta waxaan ku midaysannahay sidii aan dhulkan uga saari lahayn kufaarta waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ku noolahay dhulka islaamka intii aan ku noolaan lahaa dhulalka gaalada rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi anigu beri ayaan ka ahay qof walba oo muslim ah oo gaalada ku dhex noolaada waxaa wariyey imaamu tirmidi balse waa hubaal in qaar badan oo ka mida walaalaha muslimiinta ah ay arrinkaas moog yihiin aysan wax dan ahba ka gelaynin kaalay oo shahaado sharaf leh qaado ha ku raalli noqonin inaad sariirtaada korkeeda ku dhimato waan inaan aqbalin inaan ku dhimano garoommada ciyaaraha kaalay halkan oo hubkaaga qaado walaalahaygow ha quusanina annagu waxaan ka kala nimid dhulal iyo deegaanno kala duwan waxaanan isugu nimid halkan annagoo ku midaysan dagaalka ka dhanka ah cadowga ilaahay fadligiis cadowgu wuxuu bilaabay inuu dib uga gurto kana cararo waddamada muslimiinta haddii ilaahay yidhaahdana xilli dhow islaamka wuxuu xukumi doonaa dhammaan ciidda soomaaliya gaalada kenyaatiga ah ee kismaayo qabsatayna ilaahay idankiis qabuurahooda halkan soomaaliya ayay noqon doonaan yote Somalia na hawa Wakenya walioingia katika miji- mji wa Kismayu, inshallah makaburi yao yatakuwa ni katika hii hii ardhi ya Somalia, na inshallah wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah makaburi yao yatakuwa ni katika hii hii ardhi ya Somalia.
tiro rag ah oo ka tirsan muhaajiriinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kasoo muuqanaya filimkan kuwaasoo qaadaya nashiido ku baxaysa luuqadda sawaaxiliga kote duniani imeamka kutamka jihadi, wanazo juhudi kuzima hii Qurani, hawatoweza sisi jeshi ya izza
dhowaan ayay ahayd markii mu'asasada alkataa'ib ay baahisay xalqada koob iyo tobanaad ee taxanaha waxaridil mu'miniin ama boori mu'miniinta taasoo uu ka soo muuqday muhaajir lagu magacaabo jurayj halka dhegeystayaal warkaa idin kala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan ergeygii maraykanka ee geeska afrika ayaa iska casilay shaqadii uu hayay jeffery feltiman oo ahaa ergeyga gaarka ee maraykanka u qabiilsan geeska afrika ayaa waxaa la xaqiijiyay inuu banaynayo xafiiska inta lagu guda jiro bishan waxaana kala wareegi doonaa david satterfield oo ah safiirka maraykanka u fadhiya iminka dalka turkiga warkan oo laga soo xigtay wakaaladda wararka ee royters ayaa sheegaya in jeffery oo muddo sagaal bilood ah hayay xilka safiirnimo ee geeska afrika sababta uu su casilay ay tahay culaysyo kala duwan oo uu kala kulmay siyaasadda mandiiqadda gaar ahaan ah dagaalada xooggan ee ka socda gudaha dalka etoobiya ergeyga fashilma ee maraykanka ayaa khamiistii waxa uu duulay magaalada daasababa ee dalka etoobiya si uu uga qayb noqdo diblomaasiyiin amaba siyaasiyiin maraykana oo loo diray inay soo qiimeeyaan xaaladda ka hoogan dalka etoobiya soona xaliyaan iyadoo ay sii xoogaysanayso colaadda ka dhex oogan dowladda abiy axmed ra-iisul wasaaraha ka yahay ee etoobiya iyo jabhadda t b l f ergeygan ayaa si kooban waxa uga warramay sababta iscsilaadiisa waxaanuu sheegay in dareenkiisu uu diiday inuu shaqada sii wado waa oday lixdan iyo laba sano jir ah oo sida uu shaaciyey diblomaasiyadda amaba siyaasadda ku soo jiray shan iyo labaatan sano haddana doonaya inuu noqdo nin howlgab ah dowladda maraykanku ilaa iyo hadda si cad ugama hadlin dhankeeda shaqa ka tegista ergeygeeda geeska afrika warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duhurnimadan waa inageynta